waa mahadsan tahay labada beelood ciidamada u kala dirirayo ciidan qaamamasho lagu gaaro yani maahan haddaanan awooda dowladnimadao dhan la isku ogeyneynin waa laba qabiil oo maaragtay runtii gobolka wax badan deganaa waa laba qabiil oo waaweyn dabcan labada qabiil dadkoodii iyo dhalinyartoodii ayaana hubka soo qaatay oo meesha ku dhan kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa ciddii ficalka samaysay maantay ayagoo gobashay labada oo fidsan tahay odayaashoodii dhaqanka iyo waxgaradkoodii baal maray ee soo gubay guryaha soo gubay horey waxaa gacanta dawladda loogu hayay dad soo gubay barkado isla saldhigii maanta kuwaan lagu soo xidhay ayayna ku xiran yihiin dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii la heshiiyana waxaa waaye dabcan odayaashu ay codsadaan in maadaama waxaana wax laga heshiiyey ay yihiin labadii qabiil dhexdoodana laga heshiiyey in gacanta odayaasha lagu xushmeeyo lagu celiyo laakiin waxaa haboon in sharciga la mariyo waana la mari doonaa haduu ilaah taliska boliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowlad goboodka hirshabeelle ayaa soo qabteen qaarkood hubkay wateen tirada saxda oo oo yani saldhigga la keenay markii kor iyo hoos laisku darana waa tiro togoniya